bsm اllah alxamdu lilah hanaaء lilah ثuma الsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عalayh wslm rabi calimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo sagaalaad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala ma asaabaka min xasanat famin allah وma أsاabka min سayiئaة famin nafsik وأrslnaaka للnaasi rasuula وkafىa bاllahi شhahiida qaala tacaalى ilaahay wuxuu yidhi waxaa la caddaynayaa iimaanka xaqiiqadiisa maa asaabaka wixii ku asiiba waa qofka sabr khiaabku maa asaabaka kaafkaas khiaabku waa likulli saamic qof kasta oo maqlaya wax allaale wixii ku asiiba qof kasow oo min xasanatin wanaagah fa min allaahi ilaahay xaggiisa ayuu ka ahaaday wamaa saabaka wixii ku asiiba oo min sayi'aatin sayaa iyo dhibaataada kugu dhacaayo balaayo iyo musiibaana fa min nafsika adiga naftaada xaggeeda ayuu ka ahaaday wixii kugu dhacaa dee haddaaba lasoo sheegay khayr iyo sharba xag rabbi inay ka ahaanayaan haddana waxaa la yidhi wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsikabuu ka ahday waxa weeyaan fa min nafsikadaasi adaa sabab a weeyaan sabab sabab baa jidha xaqiiqada xag rabbiba wuxuu ka wada imaanayaa laakiin waxaan dhibaatadaada kugu dhacay adaa sabab u a weeyaan fa min nafsik naftaada xaggeeda weeyaan wixii khayru a heshidna waa tafadul iyo nicmayn ilaahay xaggii ka ahaatay weeyaan subxaanau wa tacaala wixii dhiba kugu dhacna adaa sabab a weeyaan jaraa'imta iyo xumaanyaalka aad samaysay baa sababaysa weeyaan waxay ka dhigan tahay wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir in badanna ilaahay waaba iska saamaxaya suuratu shura sidaa markii la tilmaamay oo loo kala caddeeyey waxaan isdiidaynin markii hadda la soo yidhi qul kullu min cindi illaah mid kastoo xasanada iyo sayi'ada ka mida alla xaggii buu ka ahaaday iyo markaan hadda la yidhi wamaa asaabaka min sayi'atin fa min nafsika tacaarud kama dhexeeyo laa tacaaruda labadaas qowl oo ilaahay iskama hor imaanayaan diintu iskama hor timaado ayib midda hore waa xaqiiqada khayr iyo sharba xaqiiqa ahaan alle xaggii bay ka imaanayaan isagaa abuuray isagaa haysiiyey isagaa qadaraya midda labaadna waa kasabka iyo tasabubka adaa iskugu sababa weeyaan adaa iskugu sababa dunuubtaadaa sababta weeyaan midda kale waxaa la isbarayaa xasanada in ilaahay loo nisbeeyo sayi'ada iyo xumahana addoonka loo nisbeeyo waa min baabi aladab maca allah aadaab baabkeed weeye ilaahay miciisa la edabsado waxa wanaagsan ilaahay loo tiiriyo waxa xunna naf iyo shaydaan iyo addoonku isagu isku tiiriyo weeyaan iyadoo xaqiiqadu ay tahay shay kasaaba alkhayru kulluh shay kasaaba yaa khayr iyo sharba inuu xagga rabbi ka yimid wamaca dalika xadiidku wuxuu ahaa alkhayru kulluhu biyadayk wsharu laysa ilayk ha looma nisbeeye ilaahay weeyaan laakiin ilaahay xaggii baa khayr iyo sharba ka ahaa oo xadiidku waa isagii ahaa nebigu salaada markuu u kaco calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhrin jiray wajahtu wajhiya liladii fadara samaawaati walarda xaniifa wma ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lahu wbidalika umirtu waana min almuslimiin ducada dambaan u soconnaa allahuma anta almaliku laa ilaaha ilaa ant rabbi waana cabduk dalamtu nafsi wاctaraftu bdnbi faغfir lii dunuubii jamiica inahu laa yakfir dunuuba ilaa anta wahdinii lxsan اlأhlaaqi laa yahdi lxsaniha ilaa anta wasrif canii sayi'aha laa yasrifu canii sayi'aha ilaa anta labayka wasacdayk wاlkhayru kulluhu fii yadayk wاsharu laysa ilayk intaasaa u socna ana bik wailayk tabaarakta watacaalayt astakfiruka waatuubu ilayk imaam muslim baa warinaya marka waxay ka dhigan tahay sababta adaa isku keenay weeyaan tusaale haddii aad waddo nadiifa hadda waxaa ku fahmi karnaa waddo nadiifa haddaad samayso oo aan boholo iyo dhagax iyo qodax iyo turunturro aan lahayn oo siman shaaric weyn oo nadiif baa samaysay waxaa kaloo samaysay waddo kale oo rafkaasa oo iska bohola iyo godad miirana markaasaa waxaa tidhi qof war gurigaadii waxaa ku geynaya waddadan siman oo nadiifka ah ayaa toos kuu geynaysa adan wax dhibaataa arag markaasuu wuxuu qaaday tii xumayd oo dhibaatada badnayd oo lagu rafaadayo rafka ahayd markaasuu hadhow calaacalo wuxuu yidhi maxaa waddadan haa noogu samays maxaa waxaan saa u gasha haa oo waxaa la yidhi adiga samaynta aan waddadan sameeyey iska daaya waan kuu sheegaye midda anaa fiican oo qaad baan ku idhiye maxaad u qaadi weyd ka ilaahay jannaya naar buu sameeyey wuxuu yidhi waddadaasaa jannada gashee taa qaada ilaahay maxaa tanna u samaysa ilaahay isagaa awooddiisa leh wuxuu samaynaya isagaa u madax bannaan adiga samayntaa iska daaye tan qaad baa lagu yidhi maxaa u qaadi weyd amar baa lagugu siiyey marka haddaad tii xumayd qaaday fa min nafsik adaa sabab iskugu ah wixii kugu dhaca weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa arsalnaak waan ku dirnay nabiyullaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam linnaasi dadkaan kugu dirnay rasuulan xaalaa tahay mid rasuuloo la diray wa kafaa waxaa kaafiya billaahi ilaahay baa kaafiya shahiidan xaalu ilaahay yahay mid shahiida wkafaa billaahi ilaahay baa kaafiya ku filan shahiida mid shahiida ee shaahidah ee markhaanti kaca risaaladaada ilaahay baa kaafi ku aweeyan subxaana wa tacaala man yudici rasuula rasuulka qofkii adeeca faqad xaqiiqi adaaca allaha ilaahay ayuu adeecay maxaa yeelay rasuulku ilaahay xaggiibuu ka gaarsiinayaa ummadda xaqa waman tawallaa qofkii jeensada famaa arsalnaaka kumaanan dirin calayhim famaa arsalnaaka nebi allow kumaanan dirin calayhim kuwaa dushooda xafiidan xaalaa tahay mid xafidaayoo waardiye ka haya kumaanan dirine gaarsiin baanu kuu dirnay weeyaan gaarsiin baanu kuu dirnay adigu xafidi maysa acmaashooda xafid laguma dhihin iyaga xisaabi laguma dhihin in calayka ila albalaaqu gaarsiin unbaa dushaada wayaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwa munaafiqiinta daacatun amruka nebi allow amarkaadu yaa muxamed daacatun amarkaana fadhay daacatun wey waa yeelna addeecid wey ama amrunaa daaca waxa aan noo sheegtay waa addeecid iyo yeelid weeyaan samcan wa daaca bay ka dhigantay markay kula joogaan saasay dhahayaan faidaa barazuu markay ka baxaan barazuu bimacnaa kharajuu faidaa barazuu markay ka baxaan min cindika agtaada markay ka baxaan bayata daa'ifatun bayata waxay doorinaysaa waxay beddelaysaa waxay taxriifinaysaa ayib waxay dabbiraysaa maamulaysaa daa'ifatun koox oo minhum ka mid ah hayra aladii kii kayrkiis taquulu ay lahayd haddeer markay kula joogto haddeer daacatun soomay dhihin daacatun bay dheheen aw markay agtaada ka baxaanna jameeca iyagii ka mid ah oo kuwii munaafiqiinta ahaaya waxay doorinayaan hadalkay hadda lahaayeen bayata waxay beddelayaan hayara waxarafa waxay taxriifinayaan wabaddela waxay beddelayaan waxay doorinayaan hayra aladii taquul kii ay lahayd haddeer yaa daa'ifatun oo minhum hayra aladii kii hayrkii taquul ay ku qowlaysay kay ku qowlayeen oo daacatunaha way bedelayaan wey taas waa macna macno kale waxa weeye faidaa barazuu markay ka baxaan min cindika agtaada bayata waxa weeyaan in sidaa la yidhaahdo bayata daa'ifatun iyo daada iyo taada waa garanaysaa makhrajkoodiyo waa isku aage waa isku meele inaan laysku idqaamo oo aa dhahdeed bayad daaifat minhum hayra aladii taquul saa layskugu idqaam markay agtaada ka baxaan bayata daa'ifatun oo minhum ka mida baa bedelaya hayra aladii kii hayrkii taquulu adugu aa leedahay markaa taquulu nabiga laga dhigo calayhi salatu wasalaam waay tii aa ku qowlays taas bay bedelayaan hadalka u lahayd bay bedelayaan waxay samaynayaan khilaaf iyo cisyaan amarkaada ay caasiyaan oo ay khilaafaan bayata waxay ahayd waxa la dabiro oo la maleego xilliga hameenkii ah arrinka la gooyo baa loo isticmaalaa hadda waxaa looga jeedaa waa sidaasoo wixii bay bedelayaan weeye waa bedelayaan waa doorinayaan waa taxriifinayaan kii hadda ay lahaayeen waa bedelayaan bayata daa'ifatun minhum hayra aladii taquul wallaahu ilaahay yaktubu mid qorayo weeyaan maa yubayituuna ilaahay waa qorayaa waa maxay malaa'igta xafadadaabuu amrayaa inay qoraan malaa'ig baa qofka la socotee ee acmaasha warqadahooda ku qoraan yaa wallaahu yaktubu maa yubayituuna waxa ay dhex ku dhex baryayaan oo habeenkii kala maamulaya bimacnaa waxay doorinayaan oo bedelayaan ilaahay wuxuu amrayaa wallaahu yaktub ilaahay waa mid qoraya maa yubayituuna baa ilahay qoraya subxaana wa tacaala ee faacrid aduu ka jeenso canhum xaggooda watawakal cala allahi ilaahayna tala saaro amarkaada u bandhig wakafaa waxaa kaafiya bilaahi ilaahay baa kaafiya wakiilan xaalow yahay ilaahay waa xaalayn ka dhah tamyiizna waa ka dhigi ka dhaayo wakafaa bilaahi ilaahay baa kaafiya wakiila min jihati wakiil yaa wakiil ahaansho ilaahay baa kugu kaafiya weeyaan waxaa la tilmaamayaa oo la ceebaynayaa aayaddan dambe soo socota kuwa munaafiqiinta ah oo qur'aanka ka jeensanaya inay tadabburaan oo fahmaan macnihiisa alfaadiisa xeesha dheer ilaa qur-aanka markii qofku tadabburo ayaa waxaa u soo baxaya waxyaalo waaweyn macaanidiisa iyo magaranaysaa nuurkiisa iyo bayaankiisa iyo balaaqanimadiisa waxaasoo dhan baa u soo baxaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wlow kaana min cindi ayr اllah afalaa yatadabbaruuna alqur'aan buu ka tegi afalaa yatadabbaruuna war ma waysan tadabburaynin alqur'aana qur'aanka ma waysan ku tadabburaynin oo fiirfiiranaynin walow kaana haddou ahaan lahaa qur'aanku min cindi hayr illaahi ilaahay kayrkiis agti haddou ka ahaan lahaa lawajaduu waxay ka heli lahaayeen fiihi dhexdiisa ikhtilaafan iskhilaaf kaiiraa oo tiro badan war may qur-aanka tadabburaan aayad aayad diidan ma leh xaraf xaraf diidan ma leh xugun xugun diidan ma leh wax iska hor imaanaya ma leh waa dastuurka rabbaaniga waxyaalaha kale oo dhan oo bini aadamku ay qortaan ama qawaaniin iyo ay ka samaysaan nidaamiyo waxa weeyaan wakhti kasta uma suubadaan waa in hadba la bedelo waxa weeye hadba qodob ama hadba nidaam baa wax ka hor imaanaya waa in hadba wax lagu sameeyo waa in hadba la bedelo waa in hadba la cusboonaysiiyo qur-aanku weligiis waa sidiisi weeyaan maalin kasta iyo sanad kasta iyo qarni kasta buu shaqaynayaa oo la jaan qaadayaa oo tabtiisi u yahy marka haddii waa iyagoo qur-aanka dacninaye haddii uu ilaahay agtiis cidaan ahayn ka ahaan lahaa cid kale agteed waxaa laga heli lahaa iskhilaaf tirada badan sida hadda loo arkay nidaamyada kale maalinba laysku haysto nidaamyada kale iyo qodobadooda laysku haysto lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira marka lagama helin hadda waa inay gartaan inuu qur-aankaani yahay kalaamullaahi ilahay agtiin uu ka yimid waa tanziilu lxakiimi alxamiid qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa jaa'ahum markuu u yimaado kuwa munaafiqiintaa bal marka hore ku rid damiirka waidaa jaa'ahum markuu u yimaado kuwa munaafiqiintaa amrun amar iyo khabar war weeye amarku amarkaasoo min alamni amni iyo nabad xaggeeda ka ahaaday awil khawfi cabsi xaggeed markii uu yimaado amar waa khabar weeyaan war hadduu yimaado warkaasoo amniga la xidhiira nabad iyo guulays iyo badbaado ciidankii ah ama khawf la xidhiiroo cabsi iyo colaad iyo dagaal iyo wax gaaray ciidanka muslimiinta labadaa midkood amara markuu yimaado adaacuu bihi way faafinayaan alidaaca waxaa loogu baxshay idaacadda waa wax faafin adaacuu bihi way faafinayaan kuwa munaafiqiintaa markay war helaan oo ay helaan mu'miniinta inay guulaysteen oo qaniimo heleen ama mu'miniinta inay dhibaata ku dhacday adaacuu bihi isla markiibay faafinayaan wey iyagoo aan xaqiiqada ogaan iyagoo aan warka hubin ayay isla markii faafinayaan faafintaasna dhibaata ka dhalanaysa arrimada arrimaha dagaalada iyo jihaadka iyo ciidamada iyo nidaamka waxaa ka dhalan kadha haddii haddiiba la faafiyo inay dhibaata dhacdo haddii la dhaxataa waa guulaysan inta dadku isdhigtaan in markaas rogaal celis lagu sameeyo dhibaata ku dhacdo ama haddii la dhaho saxaabadii iyo mu'miniintii dhibaata ku dhacday gaalada intay warkii helaan inay gaaladii misna weerar kale soo qaadaan kuwaani saasay samaynayaan marka adaacuu bihi way faafinayaan ilaahay wuxuu yidhi walow radduuhu hadday celin lahaayeen hu oo amarkaas oo khabar looga jeedo walow radduuhu hadday radin lahaayeen amarkaas soo gaaray ila rasuuli rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggiisa hadday u naqi lahaayeen u celin lahaayeen iyo wa ilaa ulil amri kuwa ulul amriga ah minhum xaalay xaggooda ka ahaadeen ulul amrigaas wa ilaa ulil amri kuwa ulul amriga ah oo minhum iyaga xaggooda ka ahaday wa ilaa ulil amri kuwa ulul amriga ah minhum xaalay iyaga laftooda xaggooda ulul amrigu ka ahaaday hadday u celin lahaayeen oo dhihi lahaayeen dadkoo dhan aysan u sheegeene dadweynehe ay dadka talada haya ama rasuulka calayhi salatu wasalaam ama saxaabada waaweyn u sheegi lahaayeen oo dhihi lahaayeen xogtaas baan helnay arrimahaas oo ama cabsi la xidhiira ama amni la xidhiira ayaan helnay hadday dhihi lahaayeen lacalimahu waxaa ogaan lahaa hu amarkaas iyo khabarkaas waxaa ogaan lahaa alladiina kuwii baa ogaan lahaa yastanbiduunahu hu oo amarkaas iyo warkaasa la soo dhuuxbaxayey yastanbiduunahu la soo bixitaan dalbayey minhum xaggoodayna ka ogaan lahaayeen waa maxay aayadda macnaheedu laba macnaa jira macnaha hore waxa weeyaan arrinkan hadday nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ulul amriga oo saxaabada waaweyn ee madaxda abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo u soo celin lahaayeen lacalimahu ladiina kuwii baa ogaan lahaa kuwaa waa kuwe waa kuwaan laftooda faafin lahaa oo faafinayey alladiina markii iyaga lagu rido lacalimahu ladiina kuwii waa ogaan lahaayeen yastanbiduunahu tatabucayoo dabagelgelayay warka minhum kuwaanay u sheegeen bay ka ogaan lahaayeen war xaqiiqada amarka nebigay ka ogaan lahaayeen akaabiru saxaabay ka ogaan lahaayeen kuwaan warkaan dabagelgelayey oo warka amniga ama qoobku soo gaaray kuwaan hadday u celin lahaayeen iyagoo aan bulshada ku dhex faafin kuwaan xaggooday ka ogaan lahaayeen wey markay kuwaan u celiyaan iyagii tatabuca hadalkay dabagelka ku hayay minhum kuwaan xaggooday ka ogaan lahaayeen nebiga xaggiisay ka ogaan lahaayeen calayhi salatu wasalaam ama akaabiru saxaabay ka ogaan lahaayeen taa waa macna ama waxa weeye lacalimahu waxaa ogaan lahaa alladiina kuwa yastanbiduunahu yastakhrijuunahu la soo bixitaan dalbayey yaa baa ogaan lahaa wey oo waxa weeyaan markay u soo celiyeen nebiga iyo asxaabta kuwii warka loo sheegay oo nebiga iyo asxaabtii ah arrinta xaqiiqadeeday ogaan lahaayeen hadday khadar xambaarsan tahay haddaysan xambaarsanayn xaqiiqada warkaan soo yeeray sidau u jiro kuwaas baa ogaan lahaa wey ee markaa kuwii faafinayey maa lacalimahu ladiina kuwii baa ogaan lahaa hu oo amarkaasa aladiina waa faacilkii calimada yastanbiduunahu yastakhrijuunahu la soo baxayey la soo bixitaan dalbayey waa minhum xaggooda oo minhum iyaga ka mid a ama minhum xaggooda ka ogaan lahaayeen walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa haddii lala'yahay lama le ee calaykum dushiinna oo ku tafadulay iyo wa raxmatuhu ilaahay raxmaddiisa naxariistiisa mu'miniiney ilaahay fadligiisa idin siiyey oo macnaha muxuu fadligaas yahay in ilaahay rasuulka idin soo diray calayhi salaatu wasalaam iyo wa raxmatu ilaahay raxmaddiisa haddii lala'yahay lama le ee raxmaddaas qur-aanka ilaahay idiin soo dejiya labadaa haddaysan jirin latabactumu shaydaana shaydaan baa raaci lahaydeen ilaa qaliilaa in yar mooyaane in yar oo idinka idinka mida maahayn shaydaan baa raaci lahaydeen qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi faqaatil dagaalan fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa ku dagaalan yaa lala hadlayaa nabigaa lala hadlaya calayhi salatu wasalaam haddii dadka qaar jihaadka ka wahsadaan oo amarka qaadan waayaan faqaatil dagaalan adiga wey nebi maxameda qaatiluu maaha oo jamaciya nebiga kaliyaa lala hadlayaa faqaatil adigu dagaalan fii sabiilillaahi ku dagaalan laa tukallafu lama mashaqaynayo yaa ilaa nafsika naftaada mooyaane laa tukallaf lagugu mashaqayn mayo ilaa nafsika naftaada unbaa lagugu mashaqaynaya cid kale haddaa weydid keligaa dhaqaaq maxaa yeelay nasri baa helaysaa lagu yabo ha ka murugoonin kuwa badanoo kaa haray iyo munaafiqiinta faqaatil dagaalan fii sabiili llahi laa tukallaf lagugu mashaqayn mayo ilaa nafsi waxarib ku boori nabi allow almu'miniina kuwa mu'miniinta ku tashjiici yaa oo ku boori dagaalka macnaha cala alqitaali wey dagaal ku boori wey jeclaysii dagaalka xaqa casa allahu ilaahay xaqiiqa wuxuu ku yahay an yakufa ilaahay inuu reebaayo baasa aladiina kuwii baaskooda iyo dhibaatadooda kafaru gaaloobay casa allah ilaahay wuxuu mudan yahay casaa hadday mar min allaahi tahay waa taxqiiq weeyaan casa allahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu reebayo yaa ba'sa aladiina kuwii balaayadooda kafaruu gaaloobay sharka gaalada iyo fujaarta ilaahay inuu mu'miniinta ka reebayo ilaahayna waa ka reebay oo waayadii gaaladii la jebiyey dagaalkii beder baa lagu jebiyey fadxu makana waa dhacday oo makana mu'miniintii baa la wareegay saldhiggii u weynaa oo ay haysteen oo ay weligood ka soo duulayeen fadxu makaa la yidhahda iyo beder wallaahu ilaahay baa ashaddu darnaan badan ba'san xagga ba'siga iyo awoodda waa ashaddu ilaahay isagaa darnaan badan tankiilaa xagga ciqaabka tankiilaa xagga ciqaabka wallaahu ashaddu ba'san waashaddu tankiilaa xagga cadaabka iyo ciqaabkana ilaahay baa darnaan badan wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi man yashfac qofkii ergeeyo shafeeca shafaacatan shafaaco iyo ergayn xasanatan wanaagsan yakun lahu waxa u ahaanaya yakun waxa u ahaanaya lahu isaga nasiibun nasiib iyo dheef baa minhaa shafaacada xaggeeda uga ahaanaya qofkii shafeeco oo ergeeya shafaaco wanaagsan oo sharciga waafaqsan qofkaasi ajar weyn buu helayaa nasiib baa uga ahaanaya waman yashfac qofkii ergeeya shafaacatan shafaaco oo sayi'atan xunna yaa oo sharciga khilaafsanna yakun lahu waxaa isaga u ahaanaya kiflun qayb baa minhaa xaggeeda uga ahaanaya wey isaguna sabab dembi baa u xasilaya weeyaan dembi baa u xasilaya wa kaana allahu ilaahina wuxuu ahaaday yahayna calaa kulli shayin shay dhammaantii muqiitaa ay muqtadiraa mid awooda ee kara ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala mid kastaba marka ilaahay camalkiisa ayuu ku abaalmarinaya subxaana wa tacaala qaala tacaala ilahay wuxuu waidaa xuyiitum markii laydin salaamo bitaxiyatin taxiye iyo salaan markii laydinku salaamo yaa oo qof muslimaa idin salaamay faxayuu idinkuna salaama biaxsana midka wanaag badan minhaa tow idinku salaamay minhaa xaggeeda qof baa idin salaamay idinkii baa laydin salaamay salaantaas idinkuna jawaab waxaa ka dhigtaan tii laydin yidhi mid ka wanaag badan ow amase rudduuha iyadiioo kale celiya mid ka wanaag badan haddaynaan samaynayn intii laydin yidhioo kale dhahay maalan qofkii baa yidhi assalaamu calaykum ayuu ku yidhi markaasaa qofkaanna mid ka wanaagsan ha yidhaahdaa la yidhi walaykum salaam waraxmat ullaahi waraxmat ullaahi buu ku dara marka tii hore tanaa ka wanaag badan salaanta laysi salaamidda hore waxyaalaha waaweyn oo cajiibkaabay ka mid tahayoo iyadu waa sunni laakiin jawaabidda wacalaykum salaam qofku dhahayo waa waajib wa maca daalika waajibka iyo sunnaha ah inta badan qaacidadu waxa weeyaan waajib iyo sunne waajibkaa fadli badan wamaca daalika masaladan iyo masaa'il kaloo dhowra waxaa jira sunno ka ajar bata faralka ama waajibka oo jawaabiddaas waxaa ka ajar badan bilowga hore oo salaanta assalaamu calaykum ta hore markaas ama isagii ku salaamay baa wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi buu ku yidhi markaasaa adiguna biaxsana minhaa ka dhigo waxaa dhahdaa wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas adaa dheeraad biaxsana minhaa mid ka wanaag badan aw ruduha amayadiioo kale celiyo assalaamu calaykum wacalaykum assalaam intiioo kale celis asalaamu calaykum waraxmatullahi buu yidhi saato wacalaykum asalaam waraxmatullaahi waay isagii baa dhammaystiray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu bas intii lagu yidhi oo kalaa tiri adiguna markaa salaanta sidaa weeyaan markaas in la muujiyaa fiican asha assalaamu calaykum assalaamu calaykum ee xoogaa maaragtay iska soo fududaysigaan salaamu calaykum taan oo maaragtay aan caddayn xaggii tanwiintiina salaamun aan ahayn ashiina aan wadan tacriifka in lala yimaado ash ayaa habboon waxaa habboon inaa wada dhammaystidho assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu adigii dadka salaamaya dheh jawaabta qofka celinayaan intii oo kale hadho waxaa fiican qofka jawaabta celinaya waawda inuu la yimaado alimaam nawowi masaladaa isaga ku cadaynaya kutubta baabu kitaab salaam fi kitaab riyaad saalixiin iyo kuwa lamidka ah inuu qofku yidhaahdo assalaamu calaykum markii la dhaho calaykum salaam uusan dhihine wacalaykum salaam waawda inuu la yimaado wacalaykum salaam inuu la yimaadaa fiican waxaa fiican hal qof xataa haddaa salaamaysa ama labo inaad damiirkan jamca la timaado assalaamu calaykum kumtaa inaa isticmaasho ee aadan qofka assalaamu calayka ama assalaamu calaykumaa iyo aadan dhihin ee axkaamo badan baa salaamtu leedahay ya kuwaasaa ka mid a faxayuu biaxsana minha aw ruduuha ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday yahayna ahaana doonaa calaa kulli shayin shay dhammaanteed xasiibaa ayuu ilaahay ahaaday ilaahay mid xisaabinaya wey addoommada ya cid kasta acmaashooda wax yar iyo wax weynba waa lagu xisaabinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi allahu ilaahay laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane laa ilaaha illaa hu allahu laa ilaaha illaa hu layajmacannakum ilaahay idinsoo jamciyeen oo idinsoo jamciyeen dhaari waxay taa wey laamtu layajmacannakum dhaari waxay tahay layajmacannakum ilaahay inuu idinsoo uruurinayo idinsoo shirinayo idinsoo jamcinayo ilaa yowmi alqiyaamati maalinka qiyaamada intii ka laa rayba wax shakiina fiihi maalinkaa dhexdiisa ma ahaanin waman astaqu yaa run badan yaa ka run badan min allaahi ilaahay xadiia xagga waramidda iyo sheekada yaa ilaahay ka run badan ya nafyi waa istifhaamku waa bimacna nafyi laa axadda astaq weeyaan cid ilaahay ka run badan ma jidho wey waman astaqu min allahi xadiia marka waxa weeyaan waa laydinsoo kuwa bacfiga diidan iyo isu soo saarka iyo is abaalmarinta waa laydinsoo saarayaa dhammaantiin waman astaqu min allahi xadiia والله سبحانه وتعالى على الصواب